galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiis ah bisha disembarna ay tahay labaiyo toban sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxa ugu waaweyn heshiis ay gaareen australia iyo babu new guinea ayaa lagu aasaasayaa koox ka qayb noqonaysa naadiyada ciyaaraha ragbi liiga la yidhaahdo xaakin maxkamadda federaalna waxa uu ku helay hogaamiyaha xisbiga liberaalka ee gobolka victoria john basuto inuu sumcadda ka dilay xildhibaanadii madaxa bannaanayd mora diiming australia iyo babuni guinea ayaa gaaray heshiis dhigaya in koox cayaarta cayaaraha ragbiga ay qayb ka noqoto tartanka ragbiga ee wadankan australia laga bilaabo sanadka heshiiskan tobanka sano soconaya ayay australia waxay ku deeqaysaa lacag gaaraysa lix boqoloo milyan maaliyadan ayaa sidoo kale loo isticmaali doonaa in lagu dhiso garoomadii cayaaruhu ay ka dhici lahaayeen iyo meelaha cayaartoydu ay degayso sidoo kale waxa ay ka caawinaysaa in la qorto shaqaalaha halkaasi ka shaqayn doona iyo cayaartoydaba dhanka babuni guinina waxay ogolaatay inay heshiis la gasho australia oo ay kala gasho waxa loo bixiyey is-aaminaada dhanka istaraatiijiga oo dhex mara labada dal ra-iisul wasaare antony albanise ayaa sheegay in arrintani ay tahay mid aada u muhiima oo kor loogu qaadayo xiriirka labada dal u dhexeeya xaakin ka tirsan maxkamadda federaal ayaa ku helay hogaamiyaha xisbiga liberaalka ee gobolka victoria john besuto inuu sumcadilid ku sameeyey xildhibaanad hore uga tirsanayd xisbiga liberaalka mora diiming kadib markii xildhibaanadani ay kasoo muuqatay kulan looga soo horjeeday dadka transgenderka la yiraahdo oo isqalay ama rag iyagoo ahaa haween isu bedelay dhacdadaas oo dhacday sanadkii lasoo dhaafay miss diiming ayaa iyadu qeyb ka qaadatay soo qabanqaabinta kulankaas ama dibadbaxaasi waxayna khudbo ka jeedisay dibadda baarlamaanka gobolka waxaase ka qayb galay kulankaas sidoo kale rag qabay dhar madmadow oo iyagu taagayay salaantii naadsiyiinta maxkamadda labadan u dhexaysay oo aada u socotay ayay miss diiming waxay sheegtay in besuto uu markaasi sumcaddeedii dilay markii uu warbaahinta ka sheegay in gabadhaasi ay taageersan tahay naadsiyiinta waxayna maxkamadda u sheegtay in dadkaasi niyonaatsiyiinta la yidhaahda ee halkaas yimid aysan iyadu shaqo ku lahayn warna u hayn shirkadda weyn ee iskale ee baraha bulshada facebooka instagram-ka iyo whatsappka ayaa sheegtay inay qarka u saaran tahay inay xaliso barahaasi bulshada oo khadka ka baxay dhowaan kumanaan qof oo isticmaala ayay u suroobi weyday inay galaan ama isticmaalaan barahaasi bulshada laga soo bilaabo afartii iyo barkii saaka waqtiga bariga dalkan australia australia ayaa qeyb ka ah aqlabiyadda dalal badan oo si buuxda u aqbalay qaraar ku baaqaya in si deg dega oo shuruud la-aana xabad joojin joogta looga fuliyo khaza qaraarkan ayuu golaha guud ee qaramada madoobay ha ugu codeeyey iyadoo boqol iyo konton iyo sideed dal ay aqbaleen halka sagaal ay diideen saddex iyo tobanna ay ka aamuseen safiirka australia u jooga qaramada midoobey james larson ayaa sheegay in xabad joojin la-aan dad badani ay noloshooda ku waayi doonaan australia waxaa ka go-an ayuu yiri inay beesha caalamka kala shaqayso sidii loo soo afjari lahaa colaadan loona joojin lahaa silica iyo saxariirta dadka falastiiniyiinta si deg degana dib loogu soo celin lahaa loona sii dayn lahaa dadkii afduubka ay xamaas u qabsadeen ayuu yiri qaraar kale oo goobtaasi lagu loogu codeeyay ayaa sidoo kale israa'iil ugu baaqaya inay ixtiraanto hawsha ay hayso hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ee caawisa falastiiniyiinta ee anra loo soo gaabiyo ayna sii wado howlaheedii halkaasi ay ka fulinaysay diblomaasi hore oo maraykana ayaa ku dhaliilay halka ay dowladda federaalka ee dalkan australia iyo mucaaradku ka qaateen dib ugu soo celinta australia haweenka iyo caruurta ku sugan waqooyi bari syriya gaar ahaan qeybta ay maamulaan kurdiyiintu bilowgii toddobaadkan ayuu wasiirka arrimaha gudaha tony berg waxa uu sheegay in dowladdu ay aada u yaraysay ama joojisay inay gargaar siiso dadkaasi ku sugan suuriya maadaama ayuu yidhi ay xaaladda amniga halkaasu aada khatar u tahay safiirkii hore ee mareykanka peter galbret ayaa hadda waxa uu kasoo noqday suuriya waxaana uu s b s u sheegay in diblomaadiyintu halkaasi ay booqan karaan isagoo intaa ku daray in mareykanku diblomaadiyinta australia ka caawin karo haddii ay halkaas doonayaan inay tagaan waxa uu sheegay in xoogaga kurdiyiinta ee halkaas gobolkaasi maamula iyo xeryaha dadkaasi ku jiraan ay sidoo kale ka taageeri karaan australia haddii ay weydiisato in muwaadiniinteeda halkaa ku sugan dib loogu soo celiyo dhanka hawadana magaalada melbourne waa daruuro qaadaya labaatan iyo lix magaalada sydneyna waa caddeed iyo labaatan iyo sideed halka australian dollar waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo afar senti oo dollarka mareykanka ah